Thank you, Strong. And this is VOA 1. The hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan dhegaystayaal waa march sanadka maalin arbacaa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aan idinkugu hayo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan ahmiyadda uu caafimaadku u leeyahay qaadashada cuntada nadiifka ahi iyo sida bulshada lagama maarmaanka u tahay inay cuntadaasi helaan
qofka bini'aadamkii ilaa maalinta calooshooyga ku jiro ilaa iyo maalintuu dhimanayo marxalad kastuu soo mara waxaa loo baahanya inuu cunto caafimaad qabaa la kulmo markaa cuntada caafimaad qabtaa astaamay leedahay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan dhibaatada balwadda qaadka iyo saamaynta ay bulshada ku leedahay gaar ahaan dhallinyarada heesihii iyo ciyaarihii ayaan barnaamijka ka marnayn intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada xulafada neto ayaa maanta diiday inay taageeraan baaqa poland ka yimid ee ku aadanaa in ciidamo nabadgelaalinan loo dilo dalka ukrain halkaas oo dagaallo u dhexeeya ciidamada ruushka iyo ukrain ay ka soconayaan laakiin waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan hubka ay siinayaan ukrain si ay isaga difaacaan duulaanka ruushka xilli moscow ay hanjabaad uga timid neto ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha poland charleslaw kazeneski ayaa soo jeediyay in ciidamo nabadilaalina loo diro ukrain si ay u bixiyaan gargaar bini'aadinimo inta lagu guda jiro booqasho uu ku tegay magaaladaasi kiev talaadadii hase yeeshee wasiirada gaashaandhigga ee neto ayaa fikradani ka walaacsan markii ay brussels u yimaadeen wadahadallo deg deg ee ku saabsan dagaalka ruushka uu ku qaaday dalka dariskooda waan ka xumahay in aan weli ku guda jirno marxalad aad u horreysa si aan arrintan uga hadalno ayay tiri wasiirka difaaca holland kasja olegron oo ka hadlaysay arrintani waxaa intaasi ku dartay oo ay tiri marka hore waa in aan helnaa xabad joojin dabadeedna waa inaan aragnaa in ciidamada ruushku ay ka baxaan waddanka ukrain waa in uu jiraa nooc heshiisa u dhexeeya ukrain iyo ruushka ayay tiri taas oo ay sheegtay in wadahadaladooda hadda ay socdaan inta ka horeysana aysan suuragal ahayn inay ciidamo halkaasi u diraan ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa bilaabay in uu ka dhaadhiciyo boqortooyada sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta inay dedejiyaan inay dejiyaan suuqyada aan fadhin ee shidaalka dunida kadib duulaankii ruushka uu ku qaaday dalka ukrain isagoo maanta oo arbacaa la kulmay hogaanka wadamada khaliijka johnson ayaa abu dhabi u tegay in uu wadahadallo la yeesho dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin zayid waxaana markaasi lagu waday in uu u duulo riyaad ee dalka boqortooyada sacuudi arabiya iyadoo reer galbeedka ay doonayaan inay joojiyaan ku tiirsanaanta ruushka ee dhinaca saliidda kadib duulaankiisii ukrain booqashada boris johnson ayaa daba socota qiimo korarka shidaalka dunida waxaana ay ku soo beegmaysay iyadoo cambaareen cusub loo jeedinayo xaaladda xaquuqlinsaanka dalka sacuudi arabiya kadib markii sabtidii ay hal maalin oo keliya siddeetan iyo kow qof ay si wada jira u dishay boqortooyada sacuudi arabiya johnson ayaa sidoo kale la kulmi doona dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin salmaan isaga oo noqonaya mid ka mid a hogaamiyaasha reer galbeedka ee booqda riyaad tan iyo sanadkii labakunsideeditobankii dilkii saxufigii waddanka sacuudi arabiya u dhashay jamaal khashokji warkii dunida dhegeystayaal waa nagayntaa duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayo qaadashada cuntada nadiifka waxay lagama maarmaan u tahay caafimaadka iyo badqabka qofka bini'aadamka iyadoo sidoo kale helitaanka cuntada nadiifka ay dhibaato aad u fara badan kala kulmaan dad aad u fara badan oo haysta ama ku nool nolol fakhri ah haddaba wariyaha v o a ee gobolka odol haashim sheekh cumar good ayaa arrimahani ka wareystay aqoon-yahan maxamed faarax kibaar waxaana uu sharaxaya faa'iidada cuntada nadiifka ay bulshada u leedahay
haashim sheekh cumar good aad baad mahadsan tahay adiga bahda v o edaba cuntooyinka iyo caafimaadku waa laba aan kala maarmin oo isdul saaran qofka biniaadanka ilaa maalinta calooshooyada uu ku jiro ilaa iyo maalintuu dhimanayo marxalad kastuu soo mara waxaa loo baahan inuu cunto caafimaad qab waa la kulmo markaa cuntada caafimaad qabtaa astaamay leedahay sida ay hay-adda cuntada adduunka fow ay soo saartay laba kun iyo sideedii markii laga hadlayay sustainable development goolka horumarinta guud ee dalka ama adduunyada cuntadaasi waa inay noqotaa ta caafimaad qabtaa waa inay noqotaa cunto ku filan horta dadkii adhikuwasiba laydhaa cunto ku filan qofka biniaadankii xaalad kastuu ku jiro waa inay cunto ku filan noqotaa kow waa inay cunto kala duwan noqotaa waxaa laydhaa variety ingiriiska lagu dhaa cuntooyin kala duwan waa inay noqotaa waa inay noqotaa mid baalansida mid dheeli tiran waa inay noqotaa saddexda astaamood ayaa lagu gartaa si guud cuntada bedka qabta ama cuntada caafimaadka u horseeda biniaadamka maraaxilka kala duwan ku nool yahay cuntadaasi waxa kale oo intaasi sii dheer markaan saddexdaa qodob ka tago waxa la yidhaahdo food safety and hygene cuntadu in ay nadaafad ahaan faye qabtaa qofka biniaadankaa si ay caafimaadkiisa kor u qaado qofka cuntadiisa haddii mid dhammaystiran ay noqoto oo dheeli tiran oo ku filan oo bed qabta hadday noqoto waxa kor u kacaya difaaca uu xanuunada iskaga difaacayo xanuunada laysqabadsiiye infection diseaska loo yaqaano waxaa kaloo kor u qaadaysaa working abilityga awoodda qofka uu ku shaqaysanayo waxay kor u qaadaysaa awooddiisa waxbarasho waxay kor u qaadaysaa awooddiisa ama cimrigiisu inuu dheeraado cuntooyinkaasi nadiiftaa ee la ilaaliyey ee fayadhowrka leh waa kuwii markaaynu u tilmaamayno bulshadayna dhegaysanaysa
cuntadaasi fayadhowr kale ee la ilaaliyey hay-adda cuntada adduunka ee fow la ydhaahdi hay-adaasi waxay ku sheegtay cuntadaasi wayna yeelataa afar astaamood afartaa astaamood waxaa laydhaha cuntadaasi kow sugnaanta cuntada baa laydhaha ama billars for the food security baa ingiriiska laydhahda afarta tiir ee sugnaanta cuntada faa'iidada leh kow horta wadanka wayna cuntadii available noqotaasoo la helaa cuntada marka hore waxaa horeysa helitaankii cuntada in la helo wadanka laga helo qodobka labaad waxa weeyaan dadkii cuntadii inay helika iibsan karaan ama lagu caawin karo ama meel ka soo gali karto qodobka kale fayadhowrki waxa weeyaan waxa laydhaha utilisation dadku cuntadii contaminationka iyo xumaadka iyo xumaashaha microorganismka iyo jermiska cayayaanka qurminaya laga ilaaliyaa qofka waa in lagu tababaraa waxa laydhaahdo sida ha u cuntada u diyaarsanayo sida ha u kaydsanayo sida ha u cunayo cuntooyinka badan ee laga isticmaalo wadanka gudihiisa waa qaar dibadda laga soo dhoofiyo iyo qaar wadanka gudihiisa ka baxa inta badan kuwa wadanka gudihiisa ee loo yaqaano cuntooyinka wadaniga kuwaasi ma noqon karaan cuntooyinka nafaqada u leh caruurta dhallinyarada iyo dadka waaweyn ee ka hortegi kara xanuunada aad sheegayso haa waa cuntooyinka wadaniga la ydhahda waa cuntooyinka ugu wanaagsan ee xanuunada ka hortegi kara hal tusaalaan soo qaadanayaa cuntada gal kale innaga markaan joogno somalilan waxaa ka mida garowgaa ka mida geleydaa ka mida heedaa ka mida qamadigaa ka mida waxaa ka mida tokhonkaa ka mida sareenkaa ka mida kuwaasi waa kuwa firileyda laysku yidhahda waxaa kaloo ka mida khudrawaadka kala duwanan cunaa ka mida baradhaha ka mida salarkaa ka mida kaabashkaa ka mida iyo waxyaabahaasoo dhan waa ka mida waa cuntooyinka wadanka ka soo baxaa haddaba maadadaasi la ydhaahdo cuntooyinka galkali qofka biniaadanka waxay xanuunada ay ka hortagaan waxaa kow kaa xanuunka laydhaha calool istaaga xanuunka calool istaagiil wuxuu keenaa shan xanuun oo kale ayuu sii sababaa kaasi waa qodob waxaa kaloo dadka ka ilaaliyaan waxa laydhahdo kolestaroolka ama duxda dhiigga raacdo marka dambe dhiigkar keenta way ka hortagaan cuntooyinkaan tiriyey oo weliba cuntooyinka ka hortaga waxaa ka mid a maanta haddaad kurusgeel ama soo cunto ama baruur haddaad soo cunto caaw haddaad garow ama geley haddaad cunto duxdii jidhka gelaysa hadhow dhiigkar iyo kugu sobi lahayd iyo subagow ayay hoos u dhigayaan waana xanuunka dadkeenna waaweyn ugu badan waxaa kaloo ka mida kansarka caloosha ku dhacaya xiidmaha iyo malawadkan way ka hortagaan waxaa kaloo keena waxa laydhaahdo inay calooshaada iyo xiidmahaaga iyo intaa dheef mareenku ay si wanaagsan u shaqayso intaasoo xanuunada badan sababta waxaa kaloo cuntooyinkaas ilaaliyaan waxa laydhahda yeel cardiovascular diseaseska xanuunada ku dhaca wadnaha iyo dhiigdhiigga iyo xidhiijada dhiigga oo macaan keena dhiikar keena istroog keena faaligii keena waxyaabahaasoo dhan bay ka hortagaan kaasi wuxuu ahaa aqoon-yahan maxamed faarax kibaar oo ka dhiga maadadda cuntada iyo nafaqada jaamacadda hon international ee boorama haashim sheekh cumar good v o a boorama
waa tahay dhegaystayaal markana aynu ku yara nasanno heestan
haddahaadi debada u baxaysid dilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar aan ku fargo haddahaadi debada u baxaysidi dilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaara yar aan ku fargo
wacadka keeni dunshana ayay doqoonimo
waa tahay heestaas halka aynu ka gudubno dhegaystayaal markana qodobada kale aan idinkugu hayo barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta aynu gudagalno balowda qaadka waxa ay dhibaato caafimaad iyo mid maskaxeedba ay ku keentaa bulshada isticmaasha sida ay qabaan dhaqaatiir iyo aqoon-yahano badan waxaana meelo badan oo soomaaliya ka mid a ay dhallinyaradu isticmaalaan qaadka meelaha sidoo kale looga digayo dadka inay qaadka isticmaalaan oo qaarkoodna doonaya inay iska joojiyaan waxaa ka mid ah dhallinyarada jabuuti ku dhaqan kuwaas oo markaasi qaarkood la kulmay wariyaha v o a sakal saciid faarax warbixintan ayayna ka soo dirtay muddo badan oo ay wakhti iyo lacagaba ku bixiyeen dhallinyaro badan cunidda qaadka oo dhibaatooyin badan ku haya dadka isticmaala ayaa waxay hadda ku jiraan waddadii ay ku joojin lahaayeen cunidda qaadka ma aha oo keliya dhumidda lacagta iyo wakhtiga ee sidoo kale waxaa dadka cuno qaadka uu ku keenaa xanuuno kala duwan iyadoo dhallinyarada cunto qaadka ay ka midab iyo muuqaalba liitaan dhallinyarada kale ee aan cunin qaadka axmed cabdi xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyaradaasi muddo isticmaalaysay qaadka wax dhib ah mooyaane dheefna kama uusan arkin intii uu cunayay qaadka waxa uuna go'aansaday inuu iska joojiyo gebi ahaanba qaadka oo dhinac dhaqaale caafimaad iyo wakhtiba dhibaatooyin badan kaga hayay waxa uuna ii sharaxayaa dhibaatooyinkaas uu ku arkay qaadka iyo sidoo kale kuwa ay la kulmaan saaxiibadiisa kale ee cuno qaadka
wallaahi qaadka dhibaatadiisu ma yaraa anuu saanis odhan karo waxa weeyaan muruq iyo maalba wuu kula tegayaa oo waxba ma dhigan kartid yacni guri ma dhisan kartid yacni lacagtaada aada ku shaqaysaa waxay noqonaysaa boqolkiiba siddeetan qaad bay noqonaysaa labaatan kuna jas wuxuu noqonayaa dee wixii familiga dee aada siin lahayd dee marka yacni jidh ahaan ma qurux badnaanaysid dhar ahaan ma qurux badnaanaysid yacni jismi ahaan ma qurux badnaanaysid oo waxaad noqonaysaa qof caga dhudhuuban oo calool weyn oo waxaan ku uhi iskaraab caadi aad noqonaysaa yacni qaadku waxa kale uu dhibaatooyinku leeyahay waxa weeyaan wuxuu ku hoos keenayaa yacni qof sharaftaada iyo karaamadaadu ayna ku hoos geyseen markaad caadiga tahay dee normaliga sidii qof blaamiir oo kale aad ku odhanaysaa qof waxaysii markuu qaadku soo dhaco ilow ilaysi wuxuu ku odhanayaa ma hayo waar ma yeelaya isii waa naga tag dugaagyo buu ku odhanaya uu ku caaya hadduu doono caydaas jas dee qof dulaysan baa tahay oo marka waa xilliga qaadku soo dhow yahay saacadihii la cunayay marka qofku uu indhaha indhabeel ku dhacay oo kale haa waa saacadihiiba qaad inaa cuntoon baa laga yaqaana adiga cay ku heshaya ammaan ku heshaya yacni waxba kaama gelin dee haddaad shaqaysatana dee waa sidii oo kaleo waa kan dee mar walba waxaagii baa baxaya dee marka qaadku yacni dhibaatooyinku leeya waxaa ka mid a habeenkii ma seexanaysid yacni wuxuu kuu samaynayaa reef wax qurux badan adigoo yacni dadkao dhan ka wada wanaagsan buu kaa dhigayaa maalintii beritol waxaad odhanaysaa waxaasaan qabanaya waxaa kalaan samayn halkaa kale waan dhammayn beritolana jas waxaa tahay qof shalay o dhan qaylayey yacni afartan saacadood fadhiyey daalan cagihii dee curyaam noqday markaa beritole ma kici karaysid ba wixii aad xal o dhan ka sheekeynaysay waxaad leedahay iska ilooba ma shaqo tegaya xataa shaqada inaad dafirto mar marka qaar bay kugu suuro gelinaysaa dee waxaa jirta mahmaax dadka qaadka lagu dacaydeeyo haa kalaamuleel maashe maayeenshe finahaar bay dhahdaan waa riyo qurux badan oo habeenkii laakiin maalintii suuro gelin dee marka dadka qaadka cunun bay gooni u tahay dadka qaadka cunub bay gooni u tahay dad kale dee waa normally oo saacad walba dee si ay u fikiraan bay hawshooda u qabsadaan dee Ee, markii la eego een, quruxdii dhallinyarinimada ee, saameyn inteereg buu ku yeelanayaa dhinacii quruxda een, jirdhiskii iyo caafimaadka isagoo kale marka dambe garaaba dee adigaa garaabo noqonayaba marka inanta laftarkeegu yacni habluhu ma jecla dee ninka qayla oo waa dee ma garanaysaa yacni jidh ahaan isboor ma ciyaaro yacni qofkan isagaa daalanba xumad qof hayso kale weyaan xat- caalamku ka dambeeya saaxiibo ciyaalkiisa hataa war uma haynaya de waxyaabaha aad yacni ku qoslaysa marmarka qaar waxaa jira habeenkii oo kale waad qayshay deedna xaafadii baad tegaysaa waxaad odhanaysaa niyow madaaradani waxaan waa yar uskaga sameeba dee deedna waad ka gaadhsiinaysaa ma ka gaadhsiisay waxaa dhacday ninaa saaxiib neba wuxuu ka yidhi walaalkii oo ka weyn oo guriga la gala oo xaasda wuxuu ka yidhi intuu dharkiisii daaradii nadiifiyey uu dharkiisii nadiifiyey wixii o dhan nadiifiyey ayuu is yidhi wallaahi kuwii mustafe saacad waa tan dee dhammaanba weyde kuwii mustafood iyakana raacisaa malaha roon deedna ku garaacay walaal mustafe dhar makaa uskag baa buu ka yidhi markaasuu ka yidhi war naga tag dharna nagaa uskag maayo walaal waa iska caadiye iskaga soo darsuu ka yidhi kuwagibaan maydhay qaadka ugey dhibka dumaashadii baa hurudayda ninka nin xaas loo dee dharkiisa ninka looma dirin dee macalkiisa maydhaa gabadhu ee mirqaankunbaa ka yidhi dee soo raaci kana inkastoo lay sheegay dee mid duraaxadiisa digiina kasoo dulqaado oo yidhi tan laftarkeegu maydh islahaayo ninkii telefoon diri ku yidhi ninkii duraaxadiibu naga dulqaade uu caawo u yar sakhraasay malaha kaalaya oo tol ku yimaadeen oo isku qabqabteen oo la sheegayay de marka dhibaatooyin badan buu leeyahay haa waxyaabo badan buu leeya oo aan lasoo koobi karayn dee yacni waa qof sakhraansan oo kale un maskaxdii normal wuu bedelayaa cibaadadii wuu kaa adigan dee hurdaa ku dhaafinaysaa inna fadhigaa ku dhaafinaya inna raadintiisaba dee waa maraad fadhido cunayso maraad raadinayso iyo maraad hurido iyo maraad hurdo saddexdaa jeer unbuu noqonayaaba adigu marka inaad iska daysaa doonaysaa anigu haa waan daynayaa insha allah waxaan isleeyahay yacni bishan sannadan cusub bishan saddexaad iminka iyo kula dhaafinba oo waayo wax horena ma dhigan yacni xisaabaha xagga dambe ka wanaajima isleeyahay hadduu ilahay idhaadee laakiin een, dadku waxay dhahaan waxaa dadka saameyn ku leh een, deegaanka aad joogto oo qof ama asxaabtii kale ak- een, iyagoo qaad cunayaad arki ama waxaad arki iyagoo ma kuu qaadnaa kule marka haddaad doonayso inaad bedesho sida sidee ugu fudud lagu joojin karaya waxa weeyaan dee yacni adu markaad deegaanka saameyn buu ku yeelaya haa dee infermarku saameyn bu ku yeelan lakin waxa weeyaan markaad yacni wixii aragta dhibtiisii yacni way adka way yaraan way fududaanaysaa hadda in laguu sufray hadda kadib oo lagu raa sidii awal lagu odhanayay dee waa lagu qaadaya maanta caruus baa jira iyo sheekadan dee ma garanaysa oo lagu soo geliyo way yar adkaanaysaa markaad wixii og tahay dee dhibtiisii laakiin qofkaan ogeyn baa lagu soo geliyaa waxaasoo lagu rahdaa maanta casuumad baa jirta iska qayl maanta caruus baan tegaynaa maanta qaadkaa bilaash laakiin markaad go-aan ka gaarto markaad ogaato dhibtiisa laguma celin karaya dee waa qof waxaa tahay jas qaatay dee decision ah dhalinyarada kale eh, sidaas kale waktigoodii lacagtoodii dhaqaalahoodii ku bixiya een- een weli ku jira maxaad tala siinay maxaad ka oranaya waxaan tala siin lahaa inaan idhaahdo yacni cibaadada qabsada yacni xagga diinta u baydha diintaa ka dawaabaan le anu yacni daroogan qaadka mukhaadaraadka o dhan yacni cibaadada ka dawaa waxa weeyaan qofka iimaankiisu yacni markuu wanaagsanaado dee cibaadada ku xidhnaado way yaraanaysaa saacadahan badan ee fakaagay u helaya dee lakiin qofku markuu bilaa cibaada yahay wuxuu helayaa saacado fara badan dee oo fakaag fara badan oo uu wax walba geli kara dee laakiin marka cibaadaysanayo yani saacadii casar baa soo dhow yani halkan ma suuragal ma aha duhur baa dhow halkan suuragal ma oo qof waktigiisu xisaabsan yahay dee
waa tahay sagal siciid farax ayaa wiilkaasi dhallinyarada ahi la hadlaysay waxaana uu ka hadlayay dhibaatada qaadka uu bulshada ku leeyahay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo maxamuud mascade ayaan idinku wareejinayaa
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka kooxaha qaaradda yurub ee champions leaga kulan ka dhacay habeenkii xalay ahaa gegida old trafford ee magaalada manchester ayaa xiisihiisa lahaa kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo taageerayaasheeda oo toddobaatan iyo shan kun kor u dhaafayay ayaa ku haminayay inay kulankii habeenkii xalay ahaa guul ka heli kareen oo wareega sideed ee ciyaaraha champions league ay usoo gudbi kareen laakiin arrintaasi waxaa isbaaro hordhigatay kooxda kubadda cagta ee atletico madrid oo hal gool iyo waxba taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester united ku aamusisay ciyaaryahan renan lodi oo u dhashay wadanka brazil ayaana qeybtii hore ee ciyaarta kubad qurux badan oo usoo dhigay antoine griezman shabaqa kooxda kubadda cagta ee manchester united ku madaxeeyey ciyaaryahan lodi waa uu dabaaldegay taageerayaashiisa kooban ee garoonka jeegana waa u sacbiyeen macalinkiisa diego zimionina shaxdii uu kusoo talagalay waa uu shaqaysay oo sagaashankii daqiiqo ciyaarta iyadoo manchester aanay gool dhalinin ayaa ciyaarta loogu dhameeyey ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee manchester united oo madaxu laalaado ayaa garoonka ka baxay taageerayaasha manchester united ayaa ku orinayay ciyaartooyda iyo macalinkoodaba halka diego simeone oo ordayana ay dhalooyin iyo walxa kale ku tuuriyayeen dabaraha kooxda kubadda cagta ee atletica madrid diego simeone wax dhaawicii kama aanay soo gaarin weerarkay ku qaadeen taageerayaasha kooxda manchester united laakiin xiriir kubadda cagta ee wever ayaa laga yaabaa inuu baaritaan ku sameeyo manchester unitedna halkaasi ganaax lagu saaro sikastoo tahaba manchester koobka champions leaga mar kale ayay ka hartay iyadoo macalinkooda cusub ralph rynik ay taageerayaasha iyo ciyaartooydii horeba ku tilmaameen inuu yahay macalin markii horeba aan u qalmin in kooxda kubadda cagta ee manchester united uu layliyo waxaase isweydiin leh haddii kooxda kubadda cagta ee manchester united ee shaqada ka erisay morino iyo louis vangal oo koobkan qaaradda yurub ee champions league hore ugu soo guulaystay talow macalinka u dhimanaya kooxdu doonayso ee alex ferguson dabadii guulaha gaarsiin doona waa kuma maclob iyo guardiola ayay doonaysaa inay malaayiin doolar uga soo qaadato kooxaha manchester city iyo liverpool oo aan hubo in ay adag tahay in macalimiintaasi ay inta kasoo tagaan kooxahooda manchester united laaliyeen si kastoo itaaba manchester united ayaa ilaa iyo hadda garan la macalinkii shaqaday u dhiibi lahayd kooxdana guulihiisa alex ferguson oo kale dib ugu soo celin lahaa kooxda kubadda cagta ikis ayaa iyana ka faa'iideysan weysay barbaradii ay toddobaadkii hore aan idhaahdee laba toddobaad ka hore ay kula soo gashay kooxda banfiika gurigeeda waxaana habeenkii xalay ahaa gurigeeda lagaga badiyay hal gool iyo xooba ciyaaryahan nunes wiilka u dhashay wadanka uruguay ayaana goolka guusha u saxeey kooxda kubadda cagta ee banfica sidaasi atletica madrid iyo ayax ayaa habeenkii xalay ahaa usoo gudbay wareega sideeda ciyaaraha champions league caawa ayaa mar kale kulamadii ugu dambeeyey ee wareega lix iyo tobanka la isugu soo noqonaya manchester aan idhaahde kooxda kubadda cagta yuventus ayaa valerial marti gelinaysa kulankii hore hal iyo hal barbara ayay labada kooxood kusoo kala tageen lili waxay gurigeeda kusoo dhaweyneysaa kooxda kubadda cagta ee chelsea oo wadanka faransiiska ay labadan kooxood ku wada ciyaari doonaan lugtii hore chelsea laba gool iyo waxba ayay kusoo guulaysatay waxaa la isweydiinayaa haddaba caawa kooxda lili ma heli doontaa fursad ay kaga adkaato kooxda kubadda cagta ee chelsea weliba goolal ka badan kuwii laga soo dhaliyey oo ay kusoo gudubto laakiin waa buur dheer oo ay adag tahay inay tafto kooxda kubadda cagta ee lil dhinaca horyaalka wadanka ingiriiskana kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa caawa booqanaysa arsenal oo gegida emirates stadium ay ku wada ciyaarayaan kooxda liverpool ayaa doonaysa inay ka faa'iideysato fursaddii habeen hore ay dayacday kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaana ay doonaysaa inay arsenaal ka soo adkaato sidaasina ay ugu soo durugto kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu haatan afar dhibcood ka sarraysa laakiin haddii liverpool ay badiso hal dhibic oo keliya ayaa laga sarrayn doonaa halka arsenaal ay doonayso kulankan dheeriga ahaa oo aanay iyadu hore u ciyaarin inay markaasi ka badiso kooxda kubadda cagta ee liverpool oo sidaasi kaalinta afaraad ay ku xaqiijiso si kastaba waxaa la ogaan doonaa caawa goor dambe marka labadan kooxood ay imaaraat isku herdiyaan cidda badisa iyo natiijadu halka yaado waa hagaaga dhegaystayaal xubintaana ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascad nooidila sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay ciyaaraha halkaasi aynu kaga gudubno markaan dhinacii heesaha ayaanu ku laabanaynaa ee nala dhagaystaa heestan heestaas waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegayaa anigoo jamaal axmed cusmaanah nabadgelyo